إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah olole lagula dagaalamayo kaneecad ah ayuu guddiga maaraynta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka bilaabay walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka bulshada ku dhaqan deegaanka booca ee walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa soo dhoweeyey howlgallo lagula dagaalamayo cayayaanka oo laga sameeyey deegaanadaas ku dhowaad shan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn ay dowladda xabashada ethoobiya ka fulisay qeybo ka mida gobolka amxaara ee waqooyiga dalka ethoobiya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose ku dhowaad labaatan xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay camaliyadna furnimo ah oo maalintii shalay ka dhacday magaalada muqdisho in ka badan boqol ruux oo ku nool xaafada ka tirsan degmada saakow ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu qabtay maktabka dacwada ee degmadaas odayaasha mootobajaajta ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay askarta dowladda federaalka oo si xooga ku raacaya mootooyinkooda iyagoo aan wax lacaga bixinin دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran olole lagula dagaalamayo kaneecad ah ayuu guddiga maaraynta fatahada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka bilaabay walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed ciise ayaa ka waramaya degmada jilib ee wilaayada islaamiga iyo jubbooyinka ayaa waxaa laga bilaabay mashruuca la dagaalanka kaneecada waxaa soo qabanqaabiyey howshan guddiga fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona ay howsha qabanayeen guddiga faydhoorka ee wilaayada jubbooyinka xaafadaha ka kooban degmada jilib ayaa mid mid loo buufinayey kuwaas oo lagula dagaalamayay cayayaanka guddiga faydhoorka ayaa u dhammaystirnaa agabka loogu hortegayey kaneecada guddiga faydhoorka ee wilaayada jubbooyinka ayaana ka warbixiyey sida ay howsha u socoto la dagaalanka kaneecada ayaa bilownay shaqadaas oo noo keenay guddiga gurmudka fatahaadaha ayaa noo keenay oo harakada ah shaqaalaha faydhoor ayaga ayaa wadaan waxayna ka soo bilaabeen xaafadaha gees waxaan dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inaan nala shaqeeyaan shaqadaas annagana waa sii wadayna waa dadaalayna ilaa ka dhammaatay guri guri ayaan buufin doonaa waa la dagaalanka kaneecada waay iyo ayaanka o dhan way dilaysaa insha allah marka ha noo noo fududeeyaan shaqaalaha soo dhoweeyaan iyuu ilbaabka ka furaan ayaan ka codsanayna waxay awaamiir la siina inay qaataan suntii wixii raashinkii wixiina inay ka dabooshaan insha allah waana socon doontaa maalmo ilaa ka dhammaan doonta degma guri guri ugu dambeeya ilaa guri guri u tegin doonaa insha allah sidoo kale qaar ka mid a dadka loo buufiyey guryaha ayaa iyagana dhankooda ka hadlay Een, ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan dad mujaahidiin ah ee ka shaqaynaya een, inay kaneecada buufiyaan Een, kaneecada dhib weyn ayaan ku qabnay dhammaan een, shaqaalaha ee ka shaqaynaya een, buufinta kaneecada cid waliba oo soo qaban qaabisay in laga buufiyo kaneecada een, deegaanka jilib gaar ahaan waxaan ku suganahay een, xaafadda hodan een ololo oo waxaa la wadaa oo buufin eh oo kaneecadii cayaanka lagu dilaayay maasha allah dadki aad bay u soo dhoweeyeen dadki marka erida soo garaacan buu ilbaabka hore lagu furaa een gacmo furan lagu soo dhoweyna musqulaha iyo waxaana laga buufiyey iyo guryaha dhammaan qolasha xaafadda bandarjidiid iyo hodan intaba waa shaqadaas way ka socotaa ololahaas aad buu u socdaa wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka socda gurmadka loo gurmanayo dadka ay fatahaaduhu saameeyeen iyo sidoo kale la dagaalanka kaneecada ee ka dhasha fatahaadaha webiga iyo roobka bulshada ku dhaqan deegaanka booco ee walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa soo dhoweeyey olole lagula dagaalamayo kaneecada oo deegaanadaas laga sameeyey mubaarak cumar ayaa ka waramaya
guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaanka booco ka bilaabay olole lagula dagaalamayo kaneecada kadib markii ay saameeyeen daadadka roobka iyo fatahaadaha webiga shabeelle deegaanka booco oo dhaca bariga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ah deegaan u dhow magaalada beledweyne guddiga maaraynta fatahaadaha ayaa deegaanka booco muddo saddex maalmood ah ka waday howlgal lagula dagaalamayo kaneecada bulshada ku dhaqan deegaanka booco ayaa soo dhoweeyey la dagaalanka kaneecada sidoo kale iyagoo u mahad celiyey guddiga maaraynta fatahaadaha marka saddex maalmoodaa la wadaa shaqada waana socotaa waana la dabargoyhaa baashu waa so- weli dabargoyna socota waa la wadaa shaqada kaneecada si fiican oo la dagaalamahayna mujaahidiinta ilaahay kor ha ka dhigo waxa waayan dhinac waa ka dagaalamaan dhinac ma- waa kaneecadii naga buufinaan wax walba waa noo qabahaan khayr ha laa siiyo waa mahadsan yihiin gurmudkii horena waa la soo gaaray mid kasii horreena waa aragna bariga hiiraan khaasatan degmada booco waxaa degmada booco ku nool ummad dhibaato badan martay haddana ilaahay u gargaaray maanta waxaa nugu dhacay biyobaxo fara badan biyobaxadii markay laabatay waxaa ka dhashay jeermis fara badan sida kaneecada muskulihii oo dilaacay oo wasaq keenay waxaa noo soo gurmaday walaalihii waxay la dagaalameen jeermiskii way naga cirib tireen ilaahay kheyr ha siiyo sida mujaahidiinta oo gacmo ka horreeyana nagu soo xuseen waana loo gurmaday bari ha ahaato qoraxsin ha ahaato ilaahay ajriyo xasanaad ha ka siiya mujaahidiintani waxaan qaas ahaan ugu sii ducaynayaa in ay gaalo la xisaabtamaan dadkoodii oo tabaalacaysanna ay garabka qabanayaan taas ayaan ugu ducaynayaa ilaahay kii shahiidana shahaadadiisa allaha ka aqbalo kii dhaawacanna ilaahay ha noo baaniyo guud ahaan waxaa wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab si xawliha kaga socda howlgalka lagula dagaalamayo kaneecada kadib markii ay saameeyeen daadadka roobka iyo fatahaadaha webiyada ku dhowaad shan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn diyaaradaha dowladda xabashida ethoobiya ay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka amxaara faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in weeraro cusub lagu beegsaday xarumo dadweyne ee ku yaala gobolka amxaarada halkaas oo ay ka socdaan dagaalo culus oo u dhexeeya xabashida warbaahinta maxalliga ah ee waddankaas waxay sheegtay in weeraradii ugu dambeeyey ee ciidamada militariga itoobiya ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee doroniska lagu dilay laba xubnood oo rayid ah halka ay ku dhaawacmeen afar kale duqaynta ayaa la soo wariyey in ay si gaar ah uga dhacday deegaanka alamkatama ee hoostaga degmada marhabeeti ee ismaamulka amxaarada sida laga soo xigtay ila deegaanka ah warbaahinta amxaaradu waxay sheegtay in diyaarad aan duuliya lahayn ay weerar ku beegsatay meel u dhow iskuulka abaarakowdii duhurnimo wakhtiga maxalliga ah maamulka iskuulka la duqeeyey ee ku yaala alamkatama ayaa xaqiijiyey in la joojiyo shaqada iskuulkaas wuxuuna intaas ku daray in weerarka lagu beegsaday agagarka dugsiga sare ee batros kaas oo ay wax ku bartaan ardayda fasalka sagaalaad ilaa toban iyo labaadka oo tiradoodu kor u dhaafayso labaatan iyo lix kun etoobiya waxaa dhexdeeda ka socda xasuuq ba'an ay isu geysanayaan ciidamada militariga iyo qowmiyadaha kasoo horjeeda gaar ahaan kuwa amxaarada waxaana weerarada tooska ah iyo kuwa cirka ahba ay sababeen barakac xoogan iyo burbur baahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku kuleeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisan askarta shisheeye gaaraan kuwa ugandha ay kuleeyihiin degmada qoryooley waxaa sidoo kale la weeraray saldhigyo ciidamada dowladda federaalku ay kuleeyihiin deegaanka sabiida ee hoostaga degmada afgooye ku dhowaad labaatan xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay camalyadii nafurnimada aheyd ee shalay ka dhacday magaalada muqdisho cabdifataax faarax ayaa ka waramaya tafaasiil dheeraada ayaa ka soo baxaya camaliyadiina furnimada ahayd ee maalintii shalay ciidanka mujaahidiintu ka fuliyeen dhabarka dambe ee xarunta maamulka gobolka banaadir halkaasoo khasaare lixaadle lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ku dhowaad labaatan xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa la xaqiijiyey inay ku naf waayeen camaliyadda maalintii shalay ka dhacday magaalada muqdisho war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in weerarka nafurnimada lagu dilay toddobiyo toban xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen sagaal kale kuwaas oo ka mid ahaa xubnihii dowladda federaalka ee camaliyadda lala beegsaday xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ee camaliyadda ku dhintay waxay isugu jiraan ciidanka sirdoonka gaar ahaan kuwa dharcadka shaqaalaha wasaaradaha dowladda federaalka iyo shaqaalaha maamulka dowladda federaalka ugu magacaaban gobolka banaadir howlgalka nafurnimada ayaana qayb ka ah camaliyaadka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsanayaan xubnaha sirdoonka dowladda federaalka ee dharcadka iyo shaqaalaha hay-adaheeda in ka badan boqol ruux oo ku nool xaafada ka tirsan degmada saakow ee walayada jubbooyinka ayaa ka faa'iidaystay dowro toban cisho uga socotay magaalada taas oo u qabtay magtabka dacwada ee degmadaasi cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya dowladani oo soo qaban qaabiyey maktabka dacwada ee degmada saakow ayaa loo soo gabagabeeyey dadka ku nool xaafadda nusridiin ee ka mid ah xaafadaha degmada saakow dowladani oo socotay muddo toban maalin ah ayaa ka faa'iidaystay ku dhowaad boqol iyo konton qof kuwaas oo degan xaafadda nasrudiin ee degmada saakow ugu horeyn waxaa goobta lagu soo xiray dowladda kelimad dardaaran ah ka jeediyey sheekh xasan abuu yaasir isagoona ka mid ah culimmada dowladda bixinayay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, dadaalkii adkaa ee aad samayseen tobankii habeen dowladii inoo socotay baaraka allahu fiikum ayaa caawa gebogebo noqon doonta insha allahu tacaalaa marka kelmadda aan markaasi ka hadli doonaana waxa weeyaan aljuhdu in dadaal lagu sameeyo fiima al- wixii aad barateen in markaasi qofku u dadaal ku sameeyo cilmigii aad baratay intaas inaad siyaadsatoonad halkii ku joojinin maxaa yeelay wakhtiga sidii lagugu sheegay ama la inoogu sheegay waa la ina weydiin doonaa maalin aan maanta ahayn baa laynagala xisaabtami doonaa wakhtiga isaga ah ee ina maraya marka inaad tacliintii aanad intii aanad ku joojinin aad sidii u sii wadato oo aad dalabtid waa waajib min waajibaati diin weeyaan waxaa kaloo goobta ka hadlay dadkii ka faa'iidaystay dowladda iyagoona sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin loogana soo celceliyo dowladda ceenkan oo kale ah
walahi may la reeyay maalam maxamed samini la reey halkuu may ka sooda dooro litafaqahu fi diini oo hanin socoti yaa ka- yaa ku sooda gebagabadii toban maalmooda socotay dowlad eed waa laydinku faa'idi tawxiida la akhri kutaabo badan la akhri qiyaami lagu sheekoy maasha allah kutaabo badan la ka akhriya dowladda amaalmarin may la isiiyey ah, kutaab quraan la isii oo walaa kulli angagaalaysin kulley kaalan hadde kaalan may ka qaaday nimanka walaanyoga ee yaa ma er dareenka eed aan faylay maasha allah walaalo may koosade ni walaanyoya waxbarashadii oo garab isiid oo yaani maarata walkala marorna inkwaan in diinki allah subxaana wa tacaala oo ni owlaadan i balaantana baran oo yaani garab inagato le yaa yaa ku fadee
magacaaga mayl aray maxamed iiney oo ku magac dheer madkawaan uu ku- inta may ku socda dooro oo tumun bira nin socotay gebagabadii ku socota alxamdulilah boqolka faa'iidaysani wal oon un ku oomnayni uu ku dhirgegna may ku faa'iidnay oo may ku faa'iidnay shirkiga ku faa'iidnay oo waalidiintan hortaanka ka dhamadeen ununa geeg alxamdulilah oo bayaan ku ena oo may ku faa'iidnay jaajus lama geeg ka taan abaalmarinta aakhire adduunyada tana nin ku sheegay oo may ku faa'iidnay aakhire wala jiro nin ku sheegay gabraga oo may ku faa'iidnay maraatu diyo ku faa'iidnay arkaanu islaam ku faa'iidnay al ihsaan ku faa'iidnay oo ka shuruudda salaada ku faa'iidnay oo may ku faa'iidnay ilaahay maka adaabo oo geeg kale aakhire iyo adduunya naftan anfacfaday ku faa'iidnay dowladan waan wilaayada may ku codsadaane bil hoob dhammaad waxa nin naga leemo hoob iyo noo goyd unu daawo ana waxaa kaloo goobta ka hadlay ogaas shucaab yuunis ibraahim ogaaska beesha shiiqaal waxaana uu dardaaran qaas ah u jeediyey dadka ka faa'iidaystay dowladda isagoona kula dardaarmay in ay waxa ay barteen sii gaarsiiyaan haweenka iyo carruurta xaafadda u joogta anoo aan fadhiyan arrinkaana diineed alxamdulilah wallayn kulama ku qiimo badan maaba hana marneeb ilaahay ha mahad isu leh wale ha marnin is ogno yee owka xaafaddii nasrudiin oo linkasi jari magac hore lagu beddeli isla kasaana yee ummaddii ka noolayti intii ilaahay derdisa hambaheen madarasadii kooyeen ilaahay kitaabshii ka baradaayaan odayaalkii weliba khaasatan boqol iyo konton oday kuwa ramaaba wejigan hadda nuurahay walaa usog nuurahay diin waay hanuunkan iyo naxariistan iyo raxmadan walaa ilaahay ninka tilmaama oo diinta ona anfacaayan yo waa lakashal here geeka ilaahay kitaab yeelina maamulahay qof qofka xadgudubahay majar bilaamay masaakiin oo dambiil imbakaweto madag habadla dhawaay waliyo malyimaad doolar wadahan hooba liin kooyanal ama haba imba ka jarta ehelka ilaahay ha ka cafaca deegaanka ilaahay ha ka anfaca dhammaantaana ilaahay hani anfaca idoo haldeersiiyoy bilaanta masaakiinta oo xaafadii roogdo asiirhan la haysada maxaabiisaan nimaya war hal baro ilaahay kitaabshi hal baro dardaarankan saasanin haada ilaahay hanin anfaca maamulka islaamka ilaahay hanin dhooro ilaahay subxaana wa tacaala ragina wareegsan uma ilaahay dartiis yaa laka rooga uma ragaaso weyna weylana ilaahay subxaana wa tacaala ha xifdi iyo oo kalena ilaahay hanin badi salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maktabka dacwada ee degmada saakow ayaa wada dooraadka lagu buraarujinaya bulshada kala duwan ee ku nool degmada saakow isagoona ballan qaaday in ay xaafadaha kale ee degmada saakowna loo qaban doono dowladan oo kale warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan wadayaasha mootobajaajta ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay askarta dowladda federaalka oo si awooda ku raacaya mootooyinkooda mubaaraga cumar ayaa ka warramaya waxaa isa soo taraya tacadiyada iyo xadgudubyada joogtada ah ee ay ciidamada dowladda federaalk u geysanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho dadka ugu badan ee dhibaatooyinkaas la kulma oo ah wadayaasha mootobajaajta ah ayaa cabasho xoogan ka muujiyey ciidamada dowladda federaalka oo ay sheegeen inay soo kordhiyeen dhibaato hor leh bajaajliyada ka shaqaysanta magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalk ay kala kulmaan dhibaatooyin markay marayaan wadooyinka magaalada muqdisho cabashada cusub ee iminka kasoo yeeraysa bajaajliyada ayaa ah in ciidamada dowladda federaalk ay darawalladu ku wargeliyeen inay si qasab ah ku qaadaan iyagoo aan bixinayn wax lacag ah waxay xuseen in qofkii ka biidiida arrinkaasi uu wajahayo jirdil xoogan iyo in qoriga liifkiisa lagu garaaco xilliyada qaarna ay batagto in nolosha la dhaafiyo dhallinyarada ku shaqaysata bajaajta salaam lagu socdo kiraku wadnaayo maalintii lix dollar aan ala qaadaa ma fahan inay qof askar noo imaadaan inay xoog noo sheegtan aynu liif garaacan ma fahmino qaar waxaa jiraan weli bataa oo caadi kula imaanino dagaal galahay ma fahanti wiila wiila waana qaadaysa ay ku dhaaheen ma fahmino waxay iga rabaan micnaha inaan meesha ay rabaan inaan geeyo oo weliba xoog inaan ugu geeyo shanta ma fahmino qofaa micnaha daraad shali shali eeda meeshaan lagu imaadinayo aa lagu cajabgeliyo waxaa liila saacib ay qaadaysa iqaad oqyaalihii igu jiraa liiliif garaacayno oqyaalaha liigu garaacayno ilaa haddana micnaha qof waxnaga qabata biraate ma lahanayo midaas xag ujeedada xabad waaye kal ilaab aa meeshaan loogu geminayo waa xoog wiil maskiin meeshaan fadhiya madax loo qaatiynayo midda labaadna waa taynayo xagga ma fahanti dhibkaasaa jiranayo qof oo wax loo qabtana bilaatee malaha oo askar oo namasuud waynayo wax oo dhibtuna waayo meeshan qashaqays la-aanaynayo mafahant waa haddii noo imaadaan micnaha idoo liif kugu dhifinba micnaha maqulaad laayaan dhibkaasaa meeshaan ku qabnaynayo wax loo wax oo micnaa dowlad wax noo qabowsa bilaatee malaanayo dhib dhowr mara ugu dacweyn meeshan degmada aad tagnay ilaa haddana micnaa wax jawaab ayna ka mahaynanayo dhibkaasaa jiro waa ku tashanay laakiin haddaa oo taas ku tashan intaa waxay moota meeshaan wadaan go-aanaa ku tashanay inaana qaadin qof walba go-aan gaaro ma fahmino laakiin haddaa loo imaado ninninba waa cabsaa micnaa qof waxaa jiro cabsanayo oo go-aanka oo micnaa go-aanka la gaaro oo oo ka tagayo oo iska dhiisii qaadayaa jiro waxaan moota wadaantii oo xoogaadii oo isku af aadaayeen beelay aalayd qof wada isku afaama oo abdiraatee malahaniyo nin kasto af oo wataa waa idin qabanaynaa ma idin soo gaareen mootooyinkiin xorya otiin oo diidi kartin haddaa diidno anigu qoryaan horyaale ma diidi karnaa dhibkaasaa jiro weliba garaactan wal duruyayno daraad waxaa jira qof aan ka qaadayno daynil aagay xirada kal wareeg ali dhaysa abdantaada ku jirta ma fahan ah hadaa ninkaas bu kal wareeg ay dhalayso midin leen dantii waxay ku jirtaa inaan soo kala wareegino aloor sharci malaa wax qabanayno mar walba waa saak saaka horeys saaka horeys wala fiiri liif aan tili kisa ka xuwa beer tajka li geeyo alle baxs ba waad aqmiya dhalciidna wataan dowladda oo tin barsaan oo dowladda qorwaastaan baad dadna waxaa u badan nasuuda luqaan oo kala amarna suucaba aniga waa doorka aniga waa macnaa faanti waxaan loo qabaa aniga gudoomiyaha gudoomiyaha waxaan qabaa dhaw waxaan qabaa mala talaas dhigo wadaag waxaan qabaa mala aniga anta gudoomiyaha degmada wadaag aan ku nool lahayn waxaan u qabto oo maalin kale oo xoog noo raacin aa amaska aniga waa badanaa faanti mootoolayanahay askariya qoy ku tuumano walaa qabna maa gortma leeyahay wallaahi dhibaato waxaan ka caawin inaan dhibaato fara badan oo dhanka oo yacni ciidamada kale iyo dadka la mid ah midda koowaad anigoo shaqaysanayno kiskiin u shaqaysanayno oo haddana gaar ahaan anaga nolosheenna maaraynayno taasi haddana cabashada kalena uu sii raacday anigoo shidaal kusii showanayno haddana ciidamada dowladda ayakoo isku sheegaya inay yihiin dad oo nabadda sugaan ayaa haddana anigoo shidaalkan ku showanaya haddana xog noogu raacaan tan kale waxay noogu sii daraan jirdil iyo waxyaalo aan munaasib ahaynin wallaahi ayaka dhar dowladda wataan qaar qaarna waxay wataan ilaaliyaha shacabka waaye iyakoo fara badan dhar uniformka way wataan darna shacab ay ku socdaan iyakoo qoray wataan iyo iyakoo biskoolo wataan wallaahi waxaa xali ah yacni anaga dadkaas ina yacni shaksiyan nala qabto ayaa leenahay cid walba i daawanaysa tan kale shidaalka xitaa anaga kushubno kushin noogu shubaan hal maalin xitaa firii anaga lacag la'aan noogusay ay ku qaadin anagoo qaadnaya wili jirdil noogu sii daraayaan shidaalka korkiina ah ciidamada dowladda federaalk ayaa dhibaatooyin fara badan ku haya darawallada kaxeeya gaadiidka kala duwan ee ka shaqeeya magaalada muqdisho waxaana marar badan caasimadda lagu dilay dhallinyaro ku xamaashata mootobajaajta warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa